Maamulka degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa bulshada reer Gaalkacyo ugu baaqay inay si degdeg ah uga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo ganacsatadii ku hanti beeshay dabkii dhawaan ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala wadada Astanhobyo ee degmada Gaalkacyo. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Injineer Maxamed Cabdi Cilmi oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan guddiga ganacsatada xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka agaasiba waaxeedyada dowladda hoose iyo odayaasha dhaqanka ayaa tegay goobihii uu dabku ka kacay si loo qiimeeyo baaxadda waxyeelada soo gaartay dadkii ganacsiga ku lahaa halkaas. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta goobta tegay oo isugu jira xildhibaano iyo sidoo kale ganacsato ah ayaa ku baaqay in laga qayb qaato caawinta loo sameynayo dadka ay waxyeeladu soo gaartay.
bacdulsalaan waxaan meeshaan ugu nimid dadkii meeshaan maalkooda uu ku khasaaray ee ku gubtay ee soo hoyday hamiinka iyagoo xoolo leh ganacsi leh shaqaynahaya salaadiina ku waabariistay meeshaas qarfoofkaas maroon hadda aan taagannahay inaannu maaragta xogtooda bixinno meeshaan maal baa yaallay meheradaas waxaa ka furnaa afar meheradood baa ka furnayd afartii meheradood oo ka furnayd ee kala gedisnaa ee maqaayadaha iyo maaragtaaday meelaha oo goobaha caafimaadka iyo kaydadka iyo iskugu jiray ee maaragtaaday ee carwooyinka waxaan hadda ugu nimid gurigaan dhisanoo kor ka diiran oo albaabadiisu madowyina u joodaan baa meeshii hadda saaka yaalla dadkan khiyaartaana waxay iskugu soo baxeen dadka muxsiniinta iyo dadka ehelka ah oo ay suurtagalba tahay qof walba soo hoyda oo maarata wuxuu isku xisaabtaba inuu kuwaabariisto ama naftiisa ama maalkiisa in la ogeysiiyo inay maarata masiibada in laga wada qayb qaato ee maaragtaaye la ogaado xooluhu inay xoolo ilaah yihiin meerada kale xiriir la leedahay deymaha lagu leeyahay dee qofka wixiisa geli koo gubtaan wax islaamada ku gubta oo kale qofka culays uga badan waxa weeye in deyn lagu leeyahay oo meherada kale oo alaabta ka soo qaatay oo deyn ku leeyahay sababtoo meherada boqolkiiba boqol waxay haysta kuma filna marka nooc kasta isugu jiri karaan waa meherada hadda hal meherad maan dhowr meherado weeye marka waxaa leenaha walaalaha hala caawiyo aad iyo aad baan dadku ugu boorinaynaa inay caawiyaan ganacsada kale dhanka kalena gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada injineer maxamed cabdi cilme ayaa si qoto dheer uga hadlay dhibaatada uu dabku sababay isaga oo xusay in ganacsato badan ay ku waayeen hanti ay muddo dheer dhisayeen kuwaasi oo hadda u baahan in taageero deg deg ah la siiyo
bacdasalaan waxaan rabaa maantay inaan halkaannu baaq uga dirno dhammaan reer gaalkacyo iyo intii islaam ah oo damqata oo maantay ka dhidhin karta dhibaatada halkan ka muuqata meeshaan waxaa ka dhacday masiibo rabaaniya oo ku dhacday dad ganacsato ah oo halkan ku ganacsanahayay oo meherada leh guryo dhisan leh hanti u taallay leh dhibaato weyn baa soo gaartay ilaahay baa xaggiisa ka kabi kara waxaan leenahay ilaahay xaggiisa ha ka kabo waxa yar oo ah in dadku bili'aadanku iskaalmeeyana reer gaalkacyo ama ganacsatada waxaan leeyahay ha loo gurmado ha loo istaago ha la garab siiyo sadaqada ha lagu bixiyo wax weyn bay u noqonaysaa taakuladaasi walaalka shalay asagoo xoogaaga uu biilka ilmaha uga raadsanayay markuu ka hoyday habeennimo dabku qabsado saaka ka gacan madow waa dareemi kartaan murugada uu qabo iyo xanuunka ay leedahay hadalka maamulka ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan uu dab ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taasi oo ay ku hanti beeleen dad ganacsato ah